cumar xamaami oo loo yaqaano abuu mansuur al amriiki oo ah maraykan ka mida ajaanibta ka barbar dagaalama ururka al-shabaab ayaa sheegay in la dhaawacay uu ka badbaaday isku daydil al amriiki ayaa soo dhigay barta twitter-ka sawiro muujinaya dhaawac dhinaca qoorta ka soo gaaray iyo dhiig ka muuqda jirkiisa niman abastolada ku hubaysan ayaa xalay fiidkii qoorta kaga toogtay deegaanka raamocadey oo ka tirsan gobolka bay warara ku dhowdhow al-shabaab ayaa sheegaya in koox la socotay al amriiki oo ay ajaanibi ku jireen ay difaaceen isaga halkaasi uu ka dhacay iska horimaad hubaysan deegaanka raamacadde ayaa xiisad ay ka taagan tahay taasi oo u dhexaysa laba maleeshiya oo ka tirsan ururka al-shabaab waxaana maanta hawada laga saaray qadkii isgaarsiinta haddaba sahre cabdi axmed ayaa dhaawaca soo gaaray al amriiki waxa ay ka waraysatay maxamed faarax cali al ansaari oo hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab haatanna ka mid ah dadka dhaqan celiya dhallinyarada ka soo goosata al-shabaab
walaal wararka aan ka helayno gobolka baay gaar ahaan meesha uu weerarkaas ka dhacay waxa uu mas-uur al ameriki oo cumar xamaami loo yaqaano soo weeraray maleeshiya kale oo ayana ka tirsan ururka al-shabaab oo hoos taga axmed cabdigodane wakti kooban uu socday wayna ku guuleysan waaya inay gacanta ku dhigaan cumar xamaami kadib markii ay difaaceen ajinabigii iyo muhaajiriintii la socotay xamaami iyo asaga laftigiisa dagaalamay marka weerarkii aduu guuldaru kusoo dhammaaday oo way ku way u suurtoobi weyday inay qabtaan ama gacanta ku dhigaan ama ay qaarajiyaan dhaawacna waa gaaray sida wararka aan ka helaynana dhaawaciisu sidii ma cusla alansario al amriki haddii aad ka warhaysaan ama xogog hoose aad helaysaan maxay tahay arrinta dhabta ah ee ka dambeysa dhaawaciisani arrinta ka dambeysa dhaawaciisa wararkaan helayna siday sheegayaan waxaa la leeyahay waxay isku qabteen hogaanka al-shabaab iyo sidii la yeeli laha maadaama ay qaxeen oo gobollo badan iyo degmooyin badan ay gacantooda ka baxeen oo hadda kaymo iyo meelo ciriiri iyo ku sugan yihin dhumashaaraysi iyo kaymo duurar la wada joogo la jamhadeynayo meelahaas ay ku jiraan marka dagaalkii gurulaha in dagaalkii la wadayo in la qaxo la dhuundhuunto oo yacni la kala tago oo la kala isaxaabo iyo in la sii wado oo si bal xataa degmo iyo laba iyo wax dib loogu socorsay in wax sii wada ay ku khilaafeen toosana waxaa iskugu haya hogaanka sare ee al-shabaab asaga iyo axmed cabdigone si wararku ay nagu soo gaarayaan marka sidaasa ayu uu weerarkaas u dhacay wuxuu rabay inuu qaarajiyo oo cumar xamaami la qaarajiyo marka qoladii loo soo diray oo axmed cabdigene usoo dirana way ku guuleysan waaye inay qaarajiyaan marka ilaa haddana way isku mashquulsan yihiin oo isgaarsiinta meeshaasna way jareen kolley wayna isu ciidan aruursanayaan waxaan waxaan rajaynaynaa inay qolo lasoo afjaro adinka maxaa idiin saamaxay inaad warar dheeriya ka heshaan waxaynu ognahay deegaanka in xogta laga helaya aada u kooban tahay goobta ay joogaan dad ajaaniba sida la sheegayo khadadka isgaarsiinta ay hawada ka maqan yihiin sidee adinka idinkugu suura gashay marka inaad heshaan xogog hoosoo noocaas iyo durbaba no annaga jamhad ahaan jirnay kaymaana joogi jirnay marka wa wa wa waan helnaa wararka sidaan ku helnaa ma raba hadda halkaasaan ka helnaa inaan ku dhaho oo meeshaan ka helnaa ku laakiin de waxba ma qarsoono dadkani dad sirle iyo dad yani wax u qarsoon yihiin maahana waa dad jamhad ah oo meel kaymaa iyo yani xoolole iyo reer guuraayo dad joogaan isku dagaalamaya ama yani dad dhexdii isku dagaalamaya marka dad wax u qarsoon yihiin dad sirle maaha dad hadda ayagii hogaamiyaashooda u sarsareeya ayagiiba is ugaarsanaya ayaga islaynaya wax u qarsooni ma jiraan marka wax walba oo ku saabsan malaysia al-shabaab ama qolooyinkaas daalimiinta wararkooda waa helnaa si sida ugu fudud oo yacni markiiba waxay ku hawlan yihiin waa helnaa waa la socnaa dhaqdhaqaaqooda aadaan ugu hawlana waa tahay al amriiki bartiisa twitterka ee internetka ayaa waxa uu ku sheegay in rag ku hubaysan bastoolada oo wejiyada soo xirtay ay ku soo weerareen masaajid uu ku jiray gudihiisa dabeetana iskuday dil ee damacsanaayeen ay ku fuliyaan inay ku dhaawaceen marka ee sidee baad ku ogaateen in al-shabaab dhexdooda ay yihiin raggani soo weeraray ee al amriiki
wararka sidaan ku helayno maahan qolo afka soo duubatay qolo isqarinaysa midna ilaalada axmed cabdigodane oo qolooyinka amniyaadka loo yaqaano ayaa cumar xamaami soo weeraray asagana waxaa la socday koox muhaajiriin oo ajnabiya oo kuwa asaga la socdo ilaaladiisa iyo kuwa la dhuumashaalaysanaya kamid ahaa marka wayna isdifaaceen asagana dhaawac baa gaaray haddee wuuna fakaday goobtii uu ka baxsaday qolooyinkii meeshii ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan laakiin asaga inay qabtaan maysan ku guuleysan ama qaarajiyaan marka wararka siay nagu soo gaarayaan meesha ma ahayn masaajid iyo meel masaajid ka dhisanya midna meel kayn oo duuraho ay ku dhuumashaalaysanayaan iyo weerarkaasu ka dhacay waayahay haatan kala qaybsanaantooda iyo xogta dhabta ah ee xaaladda ajaanibta wax laga warhayo idinsoo gaaraya no wararkaan helayna siday sheegayaan way kala firxadeen way kala tageen hadde oo mas-uul al america hogaankii u sarreeyay muhaajiriintu ahaa meeshana laba jeesh ayaan jeeshka muhaajiriinta iyo jeeshkan kaloo soomaalida marka totally way jabeen kuwii soomaalida iyo kuwa ajinabiga ahaa goboladii iyo degmooyinkii gacantooda markay ka baxeen oo ciidanka xoogada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya ay goboladii degmooyinkiiba kala wareegtay oo kaymihii looga dabagalay meelo qaar lagu sii duqeeyey cabsi iyo argagax baa soo wajahay kaymihii isaga daba tageen kaymihii haddana iyaga hadda isku ugaarseen marka totaliga waa kala tageen waa kala isaxaabeen oo hadda wax awooda oo jirta oo meel loogu hagaagi kara ama wax isku duuban ama yunid ishaysto ama siyaasad oo ama qorshe hadda ma jiro totaliga meelaha magaalooyinkay ku kala kala galgaleen oo ku kala dhudhuunteen insha allah iyagana waxaa waa lagu hawlan yahay sidii looga aruurin loo looga hawlgeli laha
kaasi waxa uu ahaa maxamed faarax cali al ansaari oo nooga warramayey iskudaydii oo lagu weeraray abumansuur al amriki oo ka mid ah ajaanibta ka barbar dagaalanta ururka al-shabaab